magaalada baraaba ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba si rasmi lanka daafur ee kulanka wacyigelinta bulshada la xiriira arrimaha reedinfiidiyoka iyo walkabedelowka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulanka oo ah kii inku horaya noocashii alooqabada degmada baraabe iyo weliba ku qib galay qaybo shalgadisana bulshada iyo kumadeyna hanraabta dhallinyarada culummada odayaalka dhaqanka dadka baahyo gaarka qaba iyo hanla hibsoocowa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya abshir cabdinuur deerow iyo marka hore faahfaahin kubiya qodobada bulshada lagu fadaay inuu fikir shookabiiryan ee arrimaha dastuurka dalka ujeedada kulanka oo geedka neinfurmaya sidii boorka argaytaan bay taa kulanka saabsan wacyigelinta arrima la xiriira dibiyogisa dastuurka dowladda federaalka soomaaliya kulanka kulan oo wadatashi ama e kulamo kale oo meel baa jara jareen oo wadatashi la eraaw oo bulshada qaybasha duna kala taladaw laakiin maadaama reer baraawo markii inku horreeytii wasaaradda arrimaha dastuurka kulan noocaan ka qobdaas ata marka may fadaan kulan wacyigelin iyo kulan waxbarasho oo ninhaada oo ka saabsan arrimaha dastuurka marka may fadaan inay waxyaabo badan dastuurka ka saabsan ka bandhigna isigna waxyaabo badan oo mid araa isigna siin kugu guuxay su-aalo badan oo sii qabtaan iyo aragtiyo badan ismahaytaan isigna lagu wadaagtaan marka muddadan oo saddexda bare oo kulanka dareeri doona may fadaan inay muhiimada dastuurka leeyahay bandhigna dastuur waliibsay qeybo sharbahaw iyo duurka oo bulshada oo shardun reer baraawe iyo kaleeyin dib uis dastuurka dareerta gudoomiyaha degmada baraabe cumar cabdulaahi maxamed oo uusina meelasay ku hadal iyo weliba uuse xusay inay muhiima tahay in bulshada arrimaha dastuurka tala kuweerlidanga dastuur marka la yidhaahdo kulli waa nolo sharaxayaa laakiin intaan kan qan waxaa la rabaa faham iyo dheeri iyo maskax dheeri inaan la soo diyaargarowno si aan waxyaabaha socdo aad wax ugu go-aamidaan uljeedku wuxuu yahay iyo wacyigelinta go-aanadan inaad wax ka gaartaan waxaa meesha fadhiya culimadu dinkii waxgaradkii bulshada qaybaheeda kala duwan intaan wax loo keenay oo la soo xushay waxay tahay inay meeshaan faham ka qaataan waxna ka yidhaahdaan waxna ku daraan waxna ka reebaan wasiirka arrimo dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed ibraahim baraya hooste ka xariiqi muhiimaduusa dastuurka in laya dalka iyo doorka shacabka baraabe iyo keliyina arrimaha reedinfiidiyoowka iyo walkabedelowka dastuurka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin laysku wacyigelinaayo dastuurka muxuu yahay sidaan ognahay dalka waxa uu yeeshay nidaam federaali ah oo ka kooban dowlado xubno ka ah dowladda federaalka soomaaliya dowladahaasi waxay leeyihiin dastuuro u gooni ah oo mid walbaba uu si gooni ugu dhaqmayo sidaas si la mida waxaa jira dastuur dowladda federaalka oo ay isugu imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo heer federaalba kaasoo ummadda kala duwan ee ku kala nool gobolada iyo degmooyinka ee deegaanada intaba ka dhexeeya dastuurkaasi federaalka ah ayaa maanta wuxuu miiska noo saaran yahay in aan wacyigelin ka samayno muxuu yahay dastuurkaasina aan isla ogaano
kulankan iyo weliba uusa dareeri doona muddo saddex maalmoode iyadoona intuusa dareer laaka bandhigi doona casharo ka saabsan mowduucan lanku hadalaha islamarkaana ku qiybgalyaalka fursad lan sii doona inuu bandhigan aragtidii iyo wal su-aalayu ka qaban qodobada dastuurka dalka